bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkeennii dooda jimcaha oo xilligan oo kale aad ka dhagaystaan v o a toddobaadkan barnaamijka waxau idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose barnaamijka waxaynu diradda ku saari doonnaa hadduu allaha awoodale uu qadaro arrimaha doorashooyinka ee jubbaland oo sanadkan uu u yahay sanadkii doorashada waxaa barnaamijka inta uu socdayga la qaybgelaya xildhibaan maxamed maxamuud faarax colojoog oo ka mida mudanayaasha baarlamanka jubbaland ee sida weyn u taageersan maamulka jubbaland iyo sidoo kale deeq xuseen dubad deeq diiriye oo ka mida dadka sida weyn uga aragti duwan maamulka jubbaland waxaa kaloo barnaamijka igala qaybgelaya dooda jimcaha hadduu eebaqadaro rofesor cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mida waxgaradka ama aqoon-yahanada jubbaland oo markaasi arrimahan aynu wax ka weydiin doonno sidaynu ognahayba waxa aynu ogsoonnahay in sanadkan ka bisha ogost ay ku eg tahay xilligii doorashada ee jubbaland iyadoo markaasi la filayo in doorasho ay ka dhacdo magaalada kismaayo oo xarun kumeel gaar u ah maamulka hase ahaatee ma jirta ilaa iyo hadda ifafaalo iyo dhaqdhaqaaq kala duwan ama ololo doorasho oo ka soconaya gobolka oo ay ka harsan yihiin wax ka yara lix bilood xilligan oo kalena waxaa looga bartay goobaha doorashooyinka ay ka dhacaan in ololo doorasho iyo saansaan doorasho ay ka bilaabato haddaba maxaa sabab u ah in xilligan ay doorashadaasi dhaqdhaqaaqeedii laga arki waayo magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland marka hore ee ku soo dhowaada barnaamijka dooda jimcaha dhammaantiinba waayahay su-aasha ugu horreysa ee barnaamijka waxaan hordhigayaa xildhibaan colojoog oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee jubbaland xildhibaan soo dhowow maxaa xilligan keenay in doorashadii gobolkan ololaheedii saansaanteedii ama waxyaabihii looga bartay gobolkan ilaa hadda lagu arkin bismillahi raxmaan raxiim abshirta allahna waafajiyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay una soo dhowaynayaa idaacadda v o edu waraysiga ay maanta iyo jaaniska ayna siisee nala yeelatay waxaa weeye barnaamijkanu waxaa jirtay barnaamijka doorashooyinka sida aad dareemaysaan madal bay ahayd saas bay ahayd laakiin dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku heshiis ay xamar ku galeen ayaa jiray barnaamijka doorashooyinka waa la mideeyey sayd ka warqabtaanba waxaa la yidhi bisha novembar iyay ku egtahay barnaamijka doorashada hal marna inay dhacdo in barnaamijka hal mar uu dhaco haddaan wax kala imaanin yaa la qorsheeyey baarlamaankuna ogolaanshihiisii waa kuwii habraaxmaan lewid waa kuwii baasgareeyey barnaamijka marka qolo walba gooni inay doorasho u gasho in la soo yareeyaad moodaa oo barnaamijkaas meel laysugu keena doorasho hal mar oo soomaalida dhan ay hal mar wada gasho in barnaamijkaas loo guuray yaa loo yaa lagu wadaa barnaamijkaas oo hal mar oo wuxuu uu dhaco ayadoo ay jiraan caqabado xagga amniga ah oo dagaale ay jiraan kuwaas oo inta faraha badan waxyaalo badan ama dib u dhaca ama xilliga bedela sababta hadduu dagaal yimaado ama dhib yimaado wixii hore wax ka bedelan baa imaado oo la keenaa marka waxaad moodaa dib u dhacaas iyo barnaamijkaasu halkaas ayuu ka jiraa laakiin in doorasho la galo ama doorasho xaggee loo wadaa mid jamca oo hadda maamulada oo dhan iyo dowladda federaalku iyo hab lagu heshiiyey ayaa jira oo weli broses ku jira oo weli la dhammaystirin marka barnaamijkaas ayaa keenaya barnaamijkaas inuu dib u dhacu mar walba uu yimid saasaa imaan saas aad baad umacsan tahay inkastoo dee xildhibaanku uu sheegay in dib u dhacaasi dhanka dowladda dhexe uu yahay deeqdiiriye waxaad ka mid tahay dadka sida weyn uga aragti duwan maamulka maxaad ka aaminsan tahay sababta keentay in xilligan ololihii doorasho ee gobolka laga dareemi waayo kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland bismilah alxamdulilah waa mahadsan tahay waxaan dareemayaa sidii caadada u ahayd jubbaland ama axmed maxamed islaam dhaqankiisii inuu meesha yaallo wax olola ah oo dhici doona ama la sugayo ama cidahoo mucaaradahoo doorasho gelaysa ama imanaysa ma jirto meeshan dhaqan laga yaqaanaa jira dhaqankaas waxaa weeyaan isku caanashub wax la yidhahdo waa xere boqortooyo axmedna hadda mar saddexaadoo la doortaaba uma hadhin sida hadda wararku nagu soo gaadhayaanna waxaa la sheegayaa xildhibaanadu mar saddexaad inay dastuurka u furayaan xildhibaanaduna ay yihiin dad meesha isaga u taaganoo hadba wixii soo jeediya ay qaataan marka cid isku soo algoynaysaa ma jirto meeshan doorashana kama dhacayso doorashana looma soo socdo axmedna hadda muddo laba bilooda buu maqan yahay wuxuu ku maqan yahay lama yaqaan ilaa hadda ma sharcigaa u fasaxay ma isagaa isu fasaxay wax ka soo socda oo doorasho ah ama ol ola doorasho ah ama mucaaradoo xataa iman doonaa ma jiro meeshan waa meel iska go'doona waxaa diidaya hawadaa laga xidhayaa dhulka lama soo mari karo meeshu waad ogtahay soddon kilomitr baan fadhinaa saddex toban sana kabacdi soddon kilomitr buulagudud baan maanta joognaa waad ogtahay adiga laftigaa waa tagtay ninka imanaya muxuu ka soo doonima in la xidhuu rabaa nin mucaaradaho han leh oo iman karaa jubbaland oo sheegi kara wuxuu rabaaye ma jiro marka waxaa weeyaan jugjug meeshaada joogaya laakiin adigu laftirkaas mucaarad kamid ma tihi anu mucaaradkii aan kaa mid ahaado laakiin ani hadda nin u ordaya kursiga madaxweynaha ma ihi anu nin ka hadlayaanahay dadka sida loo bahdilay iyo qaabka loola dhaqmay nin ka hadlayaanahay gudaha magaalada deganahay anugu meel la ii tarxiilaana maba jirteedii aniga dadkii kale meel loo tarxiilay malaha ka yimaadeen baa jirta anu kismaayo gudaheedaan ka soo baxay soddonkii sane udambeysa kismaayo aan deganahay meel la ii tarxiilay aniga ma jirto markaa nin hanle oo doonaya madaxweyne diyaaradna ma soo raaci karo oo axmed baa diyaaradda xukuma dhulkana ma soo mari karo oo waxaa jooga nimankii shabaabka ahaa intaa waxaa dheer hataa hawshu halkaa maba taagna dadka noloshiisiba hadda laga fikiraya dadku say u noolan lahaayeen dadkii beeraleyda ahaa ee gosha beeran jiray waad og tahay in imaaraad la siiya dhulkii imaaraad baa la siiyey beerihii oo dheelile oo wax khudaartii ka soo baxday ayaa dadkii hadda laga soo caydhiyey marka xildhibaanka waxaan weydiinayaa doorasha meesha kaba dhacayso hadda inaan doorasho ka hadalno meehe dadkan imaaraadka dhulkoodii la siiyey ma idinkaa ansixiyey maxaad dadkii ugu badasheen dawladuse maxay ku bedelatay anu intaasaan weydiin lahaa waan ka baxay tahay inkastoo aan ka cudur daarnayn anaga ma ogin in dhul beero la siiyey imaaraadkii in kale hase ahaatee professor cabdulaahi sheekh shaafici ayaan markan siinaya oo aqoon-yahanka gobolka ah ee wax badanna arrimahan kala socday professore soo dhowow kusoo dhowow v o a barnaamijka dooda jimcaha aragtidaada waad maqlaysa xildhibaanka waxa uu arrimaha doorashooyinka u aadiyey dhanka dowladda dhexe ee deeqdiirina waxaad moodaa in isagana dhinac kale ula aaday bal soo dhowow adi maxay kula tahay
bismillahi alxamdulilah waa mahadsan tahay aadan iyo xildhibaanka iyo deeq baan salaamaya farsamayaqaanka barnaamijka samriye horta doorashada markaan ka hadlayno siduu xildhibaanku sheegay barnaamij waxaa jiray dowladda madasha qaran oo madashooda n c c ay isla gaartay oo ahaa in dowlad goboleedyada mar laga dhigo doorashadooda tan federaalkana mar la aado sidoo kale dowladihii hoosena la sameeyo heshiis siyaasadeed bay ahayd dabcan waa laysu soo rarray oo waad ogtahay koonfur galbeed iyo galmudug iyo xilli doorashadoodii inay soo dhaaftay jubbalandna sidoo kale sanadkii hore kaga ekayd iyaguna ay kordhiyeen oo sanad ku darsaday baarlamaanku xilkii ay muddaxileedkii kordhiyeen waxaan filaynay marka in dowladdu ay la timaado doorasho midaysan oo national level laga soo diyaariyey oo guddiyadii doorashada iyo qaabka u dhici lahayd iyo habraacyadeedii iyo barnaamijkeedii dabcan dee barnaamijkii madashasi waxoogaa buuq baa galay waa tii puntland ay dhinac u baxday sidoo kale barnaamijyo kale fara badan oo waxaa jiray oo isu aamusnaan ah oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxoogaa ay kala leexleexanayeen weli lama gelin barnaamijkaas bulshadana wax looma caddayn see u dhacaysa goortay dhacayso habraacya lagama soo saarin barnaamijkan hadda baarlamaanku ansixiyey habraaca wax ka beddelka dastuurka dastuurka o dhan sidii wax looga bedeli lahaabuu habraac u samaynaya laakiin doorasho iyo xilligeedii wakhtigeedii iyo dabcan ma samey laga yaabaa inay iyagu uga dan leeyihiin qodobo dastuurka ka mid oo la rabo in wax laga bedelo dariiq loo mari lahaa ama saasay u badan tahay markaan waxaan odhan lahaa doorashada waxaan la hadlaya dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyada doorashadu waa xuquuq muwaadiniintu ay leeyihiin dadka daneeyana waa kuwa xukunka haya kuwa xukunka doonaya dadka codbixiyayaasha ah codka laga rabo iyo beesha caalamka oo dee ka eegta doorashadii inay tahay doorasho macquul ah oo la aamini karo waxaan qabaa maadaama dee aanay caddayn nooca doorashada dhici doonta micnaha sidii baa la aadaya beelihii caadiga lagu qaybsan jiray waxbaa laga bedelayaa kursiga adliista xataa degmadii le hadii la geeyo oo qof ka codaya deegaankiisii ama meelaha aanay accessku jirin la tegi karin si uun loo dhigo lakiin hadday sideedii noqonayso dabcan waxaan qabaa dadku ha isbacbacsan siday isu bacsan jireen isku rafaadeene in wakhtiga aan lagu dilin oo loo sheego xilliga doorashadu dhacayso aad ba mahadsantahay waaya laakiin tan gobollada oo kale ma waxaa lagu salaynayaa heshiiskii ay gaareen xubnaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka mise mid walba geeskiisu doorasho u qabsan doonaa maya isku mar dhacdo isku xilli micnaha sanadka sanadkan 24 matalan hadda puntland waxay dhacday sanadkan oo 5 years fresh bay haysataa waa sax waa diyaar bay iyadana lagu sii aadiyo markii horeba oo 25 loogu soo raray marka tan kalena inay november dhacdo inta kale oo isku mar wada dhacdo sanadkaas 24 marka inuu ahaado sanadka doorashada dowlad goboleedyada si federaalka loogu diyaar garoobo oo muhiim anu taa waan ku raacsanayn dawladda in la kala qaado oo federaalkana mar laga dhigo steedyadana mar laga dhigo si aan looga baaqsado dee mar walba intii qalalaaso siyaasadeed ka dhacaan dowlad goboleedyada haddana buuq isagu sida buuqi loo isu wato haddana intii federaalka ku timaado sidoo kale in dastuurka wax laga bedelayo iyo barnaamijyo badan oo dee madasha keentay baarlamaanka ayaa weli iyaguna caqabadihii ka mid ah marka waxaa laga yaabaa rastadaa siyaasadeed isku qasan ee laga wada baqaya isbeddel inuu dhaco inay caqabadaa ka mid tahay laakiin hadday dowladdu qeexdo xilliga la qabanayo wakhtiyada ay ku aadan tahay habraacyadeeda deegaanaday ka dhacayso waa ficnaan lahayd taas waxay u noqon lahayd bulshadu inay kusii practice gareeyaan xildhibaan colojoog baan siinayaa deeqdiiri ood maqlaysay waxa uu sheegay in doorasho jubbaland aanay ka soo socon oo isku canashubkii sida uu hadalka u dhigay hore loo bartay sida uu sheegay haddana la filayo marka bal dhankaaga maxaad qorsheynasaan maadaama xildhibaanadii jubbaland aad ka mid taha adigu
bismi llahi raxmaan raxiim waxaa weeye kolka hore barnaamijkan waa barnaamij aad u qiimo badan dooduna kolley waa dood kolley waad moodaa in muhiim ay tahay in lasii ballaariyo ama xilliga inta laga badiyo oo maalmo kale la qabto waxaan codsan lahaa doodan in dad kale oo ay ku soo biiraan oo la qabto deeq waxa uu sheegahayo iyo hadalkan uu sheegahayo waa muwaadin deegaanka jooga waxbuu taban kara wuu didi karaa halla ogaada dowlad aan mucaarad lahayn waa naagaan tima lahayn dowladdu dhaliil bay leedahay waana la dhaliili karaa qofka muwaadinimadiisa iyo sharcigiisa iyo xaqiisa wuxuu u leeyahay de wuxuu diido inuu sheegan karo waa alxamdulilaahi dadku haddii ay waxay inta isdhalina ay sheegtaan haddana wada nool yihin waa wax qaali ah weeye marka laakiin barnaamijkan doorashooyinka markii aan qodobkaas soo qaato sida brofessorku sheegay waxaa weye doorashooyinka dowladda federaalka waagii dhoweyd ee qoladii madashi yaa halkaa u raray barnaamijkaas waxaa weye halkaas ku xidhan yahay hadda wax hadda barnaamijka ka soka dhici karo oo qola ku furfuri karto ama qola ay goon u qaadan kartana wuu ka xayiran yahay hadda dowladda federaalka iyo habraacidan in la sameeyo baarlamaanka kutuu ansixiyey in lagu dhawaaqo iyo in la sameeyo iyo qaabkii loo fulin laha broses buu ku jiraa ayadoo mar walbaba uu amnigu yahay culayska koowaad ee meesha mar walba taagan ee haysta dadkuna intaa ku faadan bini aadanka soomaalidu nidaamkan waxaa loo jeheyey qof iyo cod waxaa la dhahaa loo jeheyey qof iyo codkii loo jeheeyey ma dhici kartaa mise ma dhici karto dhulka ma ka suurtoobi kartaa gobollo iyo degmooyin fara badan baa maqan ma suurtagalba ma afduul bay noqonaysaa oo inta meel joogtaa is dooranaysa lafteedu waxay u baahan tahay borosiya kabaaraanti waxay ku habboonayd xataa xilligan in hadda dib loo dhigi karo ama guddigu uu diyaargaroobo waa laga maarmaan bay noqonaysaa laakiin in doorasha dhica ayada waxaa weeye shaki ningiisu ka gelin way dhici doorashadu nin kastoo ka qaybgelahayana way u furan tahay way dhici doorasho wax la hubo weeyaan taas ninna sheega kuma sababta hogaaminta hadda doorashada federaalka iskale sida hadda lagu soo heshiye heshiisa ku jirta ku qoran hogaaminta iyo habdhaca iyo qaabka wax u socon hayaan iyo qaabka nidaamka waxaa hadda gacanta ku haya broseska xooggiisa boqolkiiba tirada ugu faraha badan iyo gudiyada qaadanaya waa dowladda federaalka wey sida lagu soo heshiyey maalinta lagu soo heshiyey wey tan kale hadda dhul yuu sheegay deeq oo dadka biniadamka wax fara badan buu sheegay anugu xildhibaan baan ahay barnaamijka rumor mooyaane wax warqaday wax official ah oo hadda la bixiyey oo melibdha la siiyey xaqiiqiyana ma garanayo mana arag meel lagu bixiyeyna kama warqabo maalmo dheed waxaa lahaa dekadi baa la qaatay oo melibla la qaatay dadku wax badan bay sheegaan jasiiradaha la gaday wax unbaa la sheegaa aad u fara badan laakiin wax hadda xaqiiqo oo dhab ah oo ama baarlamaanku baasgareeyey ama dowladdu soo jeedisay oo tikada maarayihii tikadaa ku dhawaaqay laakiin maya qolo lagu wareejiyey dee oo baarlamaanka sharciyad laga dhigo oo la sharci gareeyey wada shaqayn dee caalamku wada leeyahay oo dee imaaraadku dee dekada wada shaqayn way la yeelan karaan oo waxay ku leeyihiin meela fara badanba puntland bay ku leeyihiin berberay ku leeyihin meela jabuuti waddama wadan bay ku leeyihiin oo iscaawina wuu jiraa laakiin ku wareejin waa qodob kale waa sharci kale weeye iyo meesha in lagu lagu wareejiyey in laga kariyey waa qodobo kale weeye laakiin haddana waxaa weeye wax anugu cad oo dukumiinti ah oo leeyahay meesha qoladaasaa la siiyey iyo dowladda qoladaa siisay oo hebel baa siiyey aad u fara badan tahay laakiin xaqiiqiin anugu ma arag dukumiinti ama arag arrimaha doorashooyinka qorshahaynu muxuu yahay ka baarlamaan ahaan ka baarlamaanaan wuxuu yahay waxa ummaddu ay rabto iyo meesha ummaddu ay marayso go'aanka ummaddaa iskale go'aanka ummaddaa iskale madasha iyo dowladduna broseska hadda barnaamijka doorashada ku dhacaysa ayagaa ku jira ayagaa marka barnaamijkaas yaa ayagaa laga rabaa qaabkii loo bilaabi iyo hannaankii loo bilaabi lahaa in ay soo jeeyaga laga doonaya middaas weeyaan waayahay waaya de waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan colojoog waad mahadsan tahay deeq diiriyaan siinaya maxay tahay walaaca dhanka mucaaradka ay qabaan ama dadka aragti duwan maamulka jubbaland ay qabaan ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka mise waxaa jira cabsi kale oo dhankiina idin haysa maxaa xaggiina ka jira waad mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay wariye yaa la dooranaya horta yaa la dooran yaa yimid yaa u soo socda waxaa la dooranayaa ninkii la dooran jiray dastuurkii in la furayaan ognahay oo la sheegayaa iyadoon la furin buuna rabaa hadda in la doorto cid soo socotaana ma jirto yaa la dooranayaa dee doorasho waxaa la yidhahdaa inay dad ka soo qayb galaan inay dad yimaadaan in ololuhu uu bilaamo hadda yaa ahayd inay dadka yimaadaan bay ahayd in saansaantii la gartay ahayd in guddiyadii doorashada lasii qabtay ahayd in gogolxaarkii iyo waxaanku idhaahdaa dadkii imanayey iyo ifafaalihii ilaa wax alba wuxuu iskelayaa saadaal maxaa la yidhi maxayga ideeqaya maxaygiisaad sii kartaa doorashada la doonayo jubbaland kama dhacayso kamana dhici doonto axmed baa la dooranayaa gacantaana loo taagayaa dastuurkuuna furayaa waa wax waadixoo la wada og yahay tan kale ee uu xildhibaankii yidhi ma ogin inaan ogeyn waa laga yaabaa waayo waxbaba laydinma soo marya dee axmed isagoo afartuu doono qoro annagaa aragnay dadkii beeraha laga soo kaxeeyey oo yaambooyinkii wata oo soo guuray oo dameere u raran yahay anigan kula hadlaya arkay dheelidii oo taagan baan ka soo guurna bay yidhahdeen markaan weydiinina waxay yidhahdeen imaaraadkaa la siiyey axmed madoobe baa imaaraadka ku wareejiyey waa la buulo guduud iyo birta dheer inta udhaxaysa waa afartan kilomitr intaas iyo intaasa waa wax waadixa dekadii iyo gasiiradihii iyo waxa iyaga waa horaa lagu kala baxay marka anu waxaan aaminsanahay walaaca arrimaha doorashada ka qabtaan walaac arrimo doorashadaan ka qabno walaacba ma aha waaba wax iska cado waadixa walaac ma aha Ay.
qof walaace waa qof shaki ku jiro waxaanu hubno oo cad oo mubaaxa weeye qof imanayaana ma jiro qof axmed la tartamayaana ma jiro inuu tartamana xaqba uma leh laakiin sharciga meesha yaalla waa xoog gii hore joogay unbaa haddana yaalla hawada dadka waa laga celin dhulkana cidima soo mari karto ani hadda xildhibaana waxaan leeyahay arrintaasaan aragnaa horeyna u dhici jirtay marka aniga saasay ila muuqataa wayahay waa- waad mahadsan tahay xildhibaan celijoog baan ku celinaya profesorku waa usoo noqon doonaa waad maqlaysaa deeq diiriye Een, ah, qolyaha mucaaradka waxay qabaan eh, ama ka aragti duwan maamulka waxay qabaan eh, arrinta aad sheegaysa cabsi waxaa jirta inaanay magaalada kismaayo iman karin oo doorasho aanay halkan ka dhici karin marka xildhibaankii baa tahay maxaad u caddaynaysaa dadkan kalsooni maxaad u sheegi kartaa waxaan u caddaynaya u sheegi karaa doorasho inay dhicin meeshan qof ma leh gojaxa geelbel wax guntila geliy way ka weyn tahay doorashaduna way dhici waa la hubaa meeshan qofna ma leh qofna uma xayirna qofna ma yeelan doono barnaamijkan doorashada uu hannaankuu la rabo iyo shakiga waa la qabi karaa dadku waxbay diidi karaan wax tuhun wuu iman karaa xilliga doorashada doorashada tuhun iska wadataba laakiin doorashadan la socota waa qof iyo cod doorashada socota qof iyo cod weeye qof iyo codkii ayadoo ku socota doorashadu ma dhici kartaa ha waa la isweydiin karaa war deegaankee ka dhici kartaa waa la isweydiin kartaa Jubbaland cabsida ay ka qabaan mucaaradka oo kale ama dadkan idinka aragti duwan waxay leeyihiin kismaayo lama tegi karo ay marka taa maxaa ugu jawaabi waxaan leeyahay barnaamijka kismaayo waa la iman karaa waa la iman karaa nin kasta oo muwaadin ahoo meeshan joogo wuu iman karaa doorashadu iyo hannaankana waa hannaan cusuba hadda socdo oo dowladda federaalku wado nin laga celin kara nin loo diidi karo midna ma jiro taas waa xaqiiqadhaba weeyaan doorashaduna way dhici ninkii ilaahay uu calfana wuu ku soo bixi laakiin kala shaki iyo tuhumku inuu jiro noloshaa keenaysa oo insaanku sidaas wuu leeyahay dowladda waa la tuhmi karaa shaki waa la tuhmi karaa qofka hadduu meesha joogo waxa- oo loo- xilli xilli buu joogayna qaarku dadku waxaa weeye waxyaalo fara badan yay oo xun iyo socaal inta badan u saarahayaan laakiin ha u saareen oo dhaliishu lama diidana oo qofka dee mas-uuliyadda asaga qaatay in la dhaliilana waa khasab weeye in la dhaho duruufaha ma jira waa khasab weeye in qofku shaku qabo uu sheegana waa waa wax jira weeye laakiin doorashadu way dhici xilliga lagu tagay lama daba marin karo wayna dhacaysaa Waay.
waa la hubaa Waay.
haddii aan qaabka amnigu uu fasaxo weeye waxaan filayaa dowladda federaalku waxyaalaha iyada la rabay in ay samayso oo bilaan hadda ugu horreysa ay samayso waxay ahayd inay iyadu gobollada waxaan gaadhsiiso habraacan iyadu soo saartaa laga rabay laakiin wixii maamul gobollada in ay ku xigsadaan barnaamijka ay isla qabtaan boqolkiiba toddobaatan dowladda federaalka doorashada in hogaamin doonta haddii alla mo sida hadda annagu aan ka warqabna weeye wixii kale isbedelna haddee annagu waxaan hadda ognahay mase u dhicinto ilaahay og laakiin way dhici doorashadu aad baad mahadsan tahay waayahay eh, dhegaystayaal weli waxaad eh, nagala socotaan een, ah, barnaamijka dooda jimcaha ee v o a oo toddobaadkan magaalada kismaayoda kaga imaanaya deeq diiriye iyo sidoo kale xildhibaan colijoog iyo profesor cabdullahi sheekh shaafici ayaa igala qaybgelaya eh, dooda markan waxaan jeclaan lahaa inaan profesorka weydiiyo een, ah, profesore waad maqlaysaa dooda labada dhinac cabsi baa jirta ama kalsooni darro eh, dhinaca mucaaradka ama raggan een, doonaya kursiga madaxtinimada ee maamulka jubbaland marka eh, see barnaamijkaas looga saari karaa dowladdase maxaa la gudboon maamulka laftarkiisa bismillaah horta anigu cabsi badan ma arko liannahu marxaladii matalan hadda saaxiibka deeq oo kale wuxuu ku halqabsanaya waxyaala dhici jiray oo kale laba kun sagaal iyo tobankii doorashadii u dambeysay jubbaland ka dhacday oo kale doorashadaas waxay ahayd dowladda federaalka iyo jubbaland baa isku dhacsanaa dowladda federaalka ahi waxay ka shaqaynaysa madaxdeedu inta badan inay maamulkii meesha ka jiray wax ka bedesho ay ma- keento een, madax kale oo cusub sida caadi dee south west iyo ka dhacday galmudug labadaba oo kale iyo ge- iyo iyo hirshabeelleba oo markaa dee waxay dowladdu raadinaysay kuwa iyaga feebar u ah oo la shaqayn karo isfahmi karaan waxayna u arkayeen maamulka axmed madoobe madaxda ka ee jubbaland inaan isfahmi karin taa markii laga soo gudbo waa dhammaatay xilligaas hadda waxaan dareemayaa dowladda dhexe oo madaxweyne xasan madaxe ka yahay inay doonayso inaan iska hor iman dowlad goboleedyada oona khilaaf saasi dhicin oo waad garanaysaa hadda puntland markii ay ka baxday shirarkii madasha low profile bay ka dhigeen tartiib ma jirin barobagando iyo dacaayad fara badan iyo waxyaalihii dhici jiray oo kale haddana markii doorashadii la gaaray puntland oo siciid soo noqday way tageen way ka qayb galeen xafladdii haddana wadahadallo kale oo laysku sii hoos loo siiya wadahadlaiyo waxbaa jira marka waxaan isleeyahay maadaamanay jirin barashar doorashadii han iyo tobankii oo kale dalisaas kama jir lakin sagaal iyo tobankii waa jubbaland waxaa la dhahaa halays baa jira la odhanayo la yidhaahdo saddex ii keen aan mid kala baxee laakiin de markii dib loo eego doorashada soomaaliya ka dhacda iyo noocyadii u dhacdo iyo meel kasta ka dhacdo waxaan odhan karaa saddex ii keen baa ugu fiicnayd oo dabcan saddex qof baa beesha kursigeedii u tartamayey mid baana dee markaa feebar u noqonayay mid baa lagu tumeeyey shabaab mid baan la isdhahayay wuxuu ka socdaa xagga iyo xamar mid baa markaa sharciga wuxuu dhigaya odayaasha dhaqanka inay soo xulaan saddexda iyagaa iyagaa keenayay iyagaa soo xulayay iyagaa keenayay beeshaa keenaysay laakiin c v baa laga qaadayay waa anigu waxaan ka mid ahaa obsafariski iyo bulshada rayidkan matalayey xogaal baan u ahaa haddana saasay tahay waa laguna caanamaalayo united nationka riboodka ay ka qoreen doorashooyinka soomaaliya waxay ku tilmaameen tii ugu deganayd ee jubbaland ka dhacday waayo tii puntland baa ka horraysay laaluush fara badan bay lahayd lacag fara badan baa ku baxaysay tii galmudug iyo meesha la yidhahdo koonfur galbeed dhiig baa ku daatay oo dhibaata ka dhacday hirshabeelle iyadana waxbaa ka fashilmay laakiin dagaal badni kama dhicin marka waxaa la odhan karaa doorashadii xilliyadaa socotay tii ugu deganayd ugu amniga badnayd bay ahayd ilaahayna wuu nagu badbaadiyey doorashaan laiskhaldana ma jirto adduunka doorashooyinka waa laishaldaa waa laisdhacaa waa been baa layska sheega waa laysku qabsadaa waan ogeyn laakiin mucaaradku waxay leeyihin irdahan laga xirta hadda ka sheekeynaysa oo kale oo dee dad gaara ayaa may markii doorashada laga hadlayo irdaha layska xiranaa waa laysmasaafurinayaa waa laysturunturaynayaa waa laysdibindaabiyeynayaa maraykankaad adduunka u sheegta dimuqraadiyad iyo lacag iyo awood sheegta doorashada u dambeysay waa arkaysa wixii ka dhacay aqalka cad ka dhacay ay samaynayeen tiimkii trump adduunka o dhan way ka dhacdaa waxaasoo dhan lakiin waxaan rabnaa muhiimadda inaan ka eegno taamkii waa dhammaaday xilli lagu heshiiyey baa laysla meel dhigay doorashadii baan sugayna nofembar inay dhacdo inay u dhacdaan rabnaa hab cad oo aan qaralaaso iyo buuq lahayn sidoo kale dadka cabsida ka qaba inaanay iman karin tartami karin fikrigooda soo bandhigi karin ma qabasa in la yeelo waxaa qabaa dowladdu inay ogolaato dadka muwaadiniinta inay yimaadaan oy tartamaan oo ay dadkooda u yimaadaan oo ay fikrikooda iyo maskaxdooda muujiyaan sidoo kale dad fara badan baa doorashada waxay u arkaan oo u rabaan in wax la bedelo uun oo qof meesha laga sar qof la soo geliya laakiin uma arkaan in system la bedelo isbedelkuna maaha qof in la bedelay waxa way system inuu bedelo wax soo kordhiyo dhab markii loo eego doorashada sagaal iyo tobankii ma qabin aniga deegaanka jubbaland may rabin axmed madobe inuu soo noqdo axmed xamed islaam inuu soo noqdo lama rabin in lala tartamo oo qof kala yimaado dadku way danaynayeen laakiin dad baa ka shaqeeyay in axmed dib loo doorto mar kale haddana waxaan qabaa inaan laga shaqayn bulshada la sii balaayo lagu dhex furin doorashada dadka danaynaya ee doonaya xukunka inay qabtaan inay barnaamijyo nidaamya la yimaadaan bulshadan ku qanciyaan oo noo sheegaan dadka u sheegaan waxay doonayaan inay sameeyaan sidoo kale waad ogeed hadda garow oo kale tiiman baa fadhiyey ciidamo hubaysan baan joogay doorashayna doonayeen iyo xilligan ay qabtaan waxbana kama dhicin nabad bay ku dhacday doorashadana way ka qayb galeen waan la heshiiye waa la halkiyey marka waxaa la rabaa bahasha inay noqoto sistamkan in la wanaajiyo laakiin sistamka in la burburiyo ama dhibaato la sheego ama been fara badan inti la daldalo wax lagu khaldo wax saxa oo dowladnimada lagu gaaraya maaha guud ahaan waxaan qabaa dowladda federaalka waxay samaysay benchmarks fara badan oo jiray ka gudubtay oo xeerar badan iyo barnaamijyo badan oo loo baahnaa dowladnimada asal u ah ayay samaysay tallaabooyin caalamiya oo dhinaca caalamka noo fududay inay samaysay waxaan qabaa in dowladda lagu taageero wax fiican ay samaynayso wax khaldanay samaynaysan lagala taliyo aad baa umadsanta waayahay aad baad brofesor umahadsan tahay markan waxaan siinayaa deeqdiiriye dabcan dhankiina waxaad doonaysaan isbeddel marka isbeddelka aad doonaysaan ee doorasho ee aad rabtaan in jubbaland uu ka dhaco waa noocee maxaase ku diidantihiin systamka hadda jira maasha alla waa mahadsan tahay horta dee waxaa ama system la bedelaa ama shaksi la bedelaa qofku markuu time u hadhay qof saddex iyo toban sano labaiyo toban sano iyo bar joogay oo laba jeer oo laba jeer doorasho soo galay ama ha booba ama yuusan boobin laba sano oo kumeel gaadha la siiyey horta meel dambe uu u socdaa ma jirto dastuurka jubbalandna wuxuu qabaa qofka in laba jeer lasoo dooran karo labadaas sano ee kumeel gaarhka ana waa caadi maamulada intooda badan way soo mareen markaa horta axmed bedelid iyo sibsan debelid midnaba loogama baana axmed waa inuu horta sidaa ku hadho laakiin waxaa laga rabay inta aynan gaadhin doorashadu isagu inuu abaabul sameeyo oo dadkii bedeli lahaa ama isagu ha u kaambayn gareeyo ama dawladdu ha wadato ama shacabku ha wato in uu isagu horta diyaariyaa la rabay gabadh marka la guursanayaaba dee laba saddex maalmood la sii diyaar garooba ilaa afar cisho geela lasoo gadaa xaabada lasoo gadaa dawlad dhan oo doorasho gelaysa oo saddex bilood dibadda loogaga maqan yahay saddex bilood yaan odhan laba bilood laba bilood buu dibadda ku maqan yahay hadda ma fahmi kartid dee meeshan system iyo nidaam iyo sharcidi kama jirto axmed ciidan buu meesha ku haystaa hawaduna way u xidhan tahay dhulkana ilaahay baa xidhay oo biyi iyo nimankii shabaabkaabaa xidhay marka axmed nin doorasho horta u socda ma ah oo mana socon doono baarlamaanka jubbaland su-aal baan weydiinayaa ee xildhibaanku inagala joogo ma idinku oo aan sharcina marin cidna la tashanin cuqaal iyo mucaarad iyo saami qaybsigii dadkii lalahaa aan la hadli baad rabtaan haddana inaad sidiini gacanta u taagtaan ma sharci idiin fasaxayaa jirta xataa maanaan arag hadda waxaad fasaxdeen oo aad sidiini caadiga ahayd aad gacanta u taagtaan anagoo ku ixtiraamaya waxaa ii muuqata wixii shalay ii muuqdee wax ka foolxun inuu socdo maanta one food one baan baa la sheegayaa one food baad sheegaysaa xataa laba isuma imanayso waxaan annagu aaminsannahay doorasho iyo olole iyo isu imaatin iyo wada tashi midna inuusan horta dhici doonin waayo axmed laba bilood buu maqan yahay hadda ma sharci buu ku maqan yahay yaa u fasaxay yaa og ma sharcigaa ma dastuurka jubbaland baa qaba ma kiisaa qaba maanaan fahmin marka aniga waxaa ii muuqataa jug jug meeshaada joog axmed maxamed islaam meeshan cid aan isaga ahayn uma socoto umana ogola aniga saasaa ii muuqata ciddii iman lahaydna kharash bay faa'iidayaan nina kharash iskama soo bixinayo ruux dambe oo hadli ma arkaysid axmed maxamed islaan ha hadlo dadka ha u yeedho aniga wuu dhammaaday timekaygii intii aan hayn kare waan hayey hadda waan daalanahay ciddii usoo tartamayay imo qofku doona isago hakayso ha kaami karayso hadduu helo waan la shaqaynaynaa haddii kale falilahi alxamdu aan meesha laisku soo lugaynin baan anigu odhan lahaa xildhibaan hay su-aasha uu ku weydiiyey deeqdiiri maxaad uga jawaabi lahayd bismillahi raxmaan raxiim barnaamijka uu walaalkay weydiiyey barnaamijka baarlamaanka uu weydiiyey jubbaland baarlamaanka jubbaland in xaqiiqiyan markii laga hadlo waxbay wanaajiyeen inta faraha badan xuquuq la'aan bay ku shaqeeyaan jubbaland haywada jirtay ayay ku shaqeeyaan wax hadda aan ognahay oo hadda dastuura oo la furay ama wax hadda la baasgareeyey ama wax miiska saaranna ma ogin kolley anigu hadda wixii imaan doonana wax kolle loo wada joogo weeye laakiin baarlamaanka hadda isagoo awooddiisu wuxuu ku shaqeeyaa bulshada rabitaankeeda iyo maamulka dowladda meeshkiisa rabitaankooda ayagu kolba wuxuu ka yimaada talaah ama mashruucee la baasgaray unbay baasgareeyaan baarlamaanku awoodo yuu leeyahay awoodaha qaarna asagu ma u laha oo bulshada ayaa iskale oo baarlamaankana bulshada ayuu ka dhex yimid marka barnaamijkan walaalkay uu leeyahay baarlamaanka yaa sidan iyo sidan baa la samayn doonaa horta aynu gaadhno waxaan qabaa doorashada qofkii ka hadhahaya iyo iyo qofkii u imaanhayaba xilliga doorashada markii la gaadho ama hadduu axmed hari iyo haddii qolo kale ay tartami waa un jubbaland baa la joogaa jubbaland baa lagu tartami doonaa dadkuna inay ayagu isbedelaan iyo ayagu inay wax qabsadaan yaa ayagaa looga baahan yahay dadka hadda qolo bahalka adinka la leeyahay ma tartami kartaan iyo hebelow meesha ma imaan karta madidka hadda ma hayno barnaamijkaas oo barnaamijku kii shalay maanta ma aha ma imaanayo ma jiri doono qofku de hadduu dha waa muwaadin baan tartamaya xaq buu le wuu tartamay wuuna imaan karaa laakiin anagu baarlamaan ahaan waxaa weye waxaan nadiif baan ka nahay anagu baarlamaankii waxaan nahay deegaanka waxaan nahay baarlamaanka jubbaland baarlamaanka ummadda udhexeeya baan nahay annagu si ahaanba inaanu barnaamij durbaan qola tugno ama aan dhan hebel baa mucaarid hebel baa muxaafid annaga nooma furno anoo ama dacaayaad aanu dawladda sababtaa doontan dawladda yaan annagu ka mid nahay annagu waxaa weye aan ka mid ahaano laakiin haddana fikir iyo caqli baan leenahay waxaan xun ma waan diidi karraa ama waxaa weye waxli war waxaan ummadda kuma habboono waan dhihi karraa laakiin waa sharciyadda anu markayna soo gaadhaan waxaan diidi karraa wax gabad baan u leenahay inaan kor joogto inaan leenahay awoodo annagu aan leenahay baa jirta laakiin ma qaba cabsi ammaanta welwel ah waxaan qabaa yaan laga qabin mucaaradku yaan ka qabin imaanshaha halka yaan yaan welwel laga qabin doorasha yaan dhici yaan welwel laga qabin in si sax ay u dhici yaan welwel laga qabin sababta waxaa weeye nidaamkan hogaamintiisa hadda wuxuu ku xidhan yahay meel kale xilli hadda jubbaland ayada ay u taallo oo keliga u taalla iyo hebel keliya ay u xidhan tahay ma aha meeshu waa wax hadda jumlad ah oo koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo maamulada hadda soomaaliya ka jira doorasho hal maalin ka dhacaysa oo lagu talagashan yahay weeyaan taasuna ku talagelkeedu mar walba wuxuu ku xidhan yahay sida dawladda dhexe iyo amnigu uu u tilaabo qaadaya barnaamijka uu socon karo ku xidhan yahay madaxweynuhu inuu hadda laba bilood maqnaado muxuu sharciga u haystaa Ee, hadday sababa jiraan waxaad moodaa kolka hore madaxweynuhu markuu baxayey sababa caafimaad buu u baxay dhakhtar dad yuu u baxay kolkii hore haddana barnaamijyada hadda uu nairobi u joogo ee, waa barnaamijyo hay-adeed iyo samafallo iyo inuu la kulmo iyo siyaasad yaa naloo soo sheegay annaga saasaa naloo riboorkaasaa naloo keena oonu haynaa oo barnaamij shaqo hadduu meesha uu ku maqan yahay uu jiro inkastoo hadda la dhaho kismaainta xooggeedu waxaa weeye nairobi yaa xoog fara badan yaa jira ama siyaasadda laga karkariyaa laakiin sharciyan madaxweynuhu meesha ka maqnaado looma baahna sharciguna ma fasaxayo saas weeyaan aad baad ubaahsan tahay iyagoon u kordhaynin oon wax dambe intay fadhi dambe sameeyeen odhanin maadaama madaxweynihii intaa maqnaa aan ugu darno yuu laba bilood maqan yahay marka taas waxay kutusaysaa waxa ka weyn ee soo socda baarlamaanku inayna ka hadli karin sida doorashadoo kale marka dadku quus bay taagan yihiin annaga saasaa noo muuqata baarlamaanku shaqadii uu lahaa isagaa dayacay axmedna fartuu doonuu qorayaa annaga saasaa noo muuqata waayo arag baanu akrinahay arrintaa wabilahi tawfiiq Een, waxaan een, ku siisiqaynaa gabagabadii laakiin intaan gabagabada aan u tallaabin een, xildhibaankan su-aal weydiin lahaa waxaa jirta hadal suuq ku jira oo sheegaya in een, baarlamaanku ay haatan qorshaynayaan sidii ay dastuurka jubbaland u furi lahaayeen in mar kale madaxweynaha uu tartami karo in isheeg een, waxyaabo badan baa jira oo suuqa ku jira taa bulshada soomaaliyeed ee jubbaland ee ku dhegaysanaysa maxaa u sheegi lahayd ma jiraa warkaas bismi illahi raxmaan raxiim horta waxaan horta filaynaa insha allah sanadka soo socda in roobgu addi'i doono Dayr- dayrnaa ka dambay doonto bilaadanku waxaan waa filitaan la filaya mooyaane laakiin hadda annagu barnaamijkaas ma hayno barnaamij hadda waxaan hala furo iyo kan hala yeelo madaxweynuhuna nagama codsanin dawladduna nagama codsanin cid naga codsa- cid naga codsatayna ma jirto wax hadda laakiin hadda rajo oo aanan haynin inaan ka jawaabana waa waa xilli hore aad moodaa inay tahay may hadde kolley maba haynaba cid ii- ii furaniinina ruumarka suuqa waa laga maqlayaa laakiin anaga wax qoraal ana ma hayno Laakiin xanta way Afna- soo gaartay.
afna ma hayno laakiin bilaadan wax badan buu sheegi doonaa Haye.
dadku wax badan bay sheegaan dadka bilaadanka nool Waaya.
waxaa loogu talagalay inay wax sheegaan Waaya.
ama wax fiicanna way sheegaan wax rajaana way sheegaan Waa tahay.
laakiin anaga baarlamaan ahaan Aad u mahadsan.
qoraalna ma hayno Haye.
codna ma hayno Waa mahadsan.
waxay wax noo furana ma hayno Waaya.
dadka umaan ka maqlaynaa marka bal waxa markii la gaadho marka eedeeda iyo eedla'aanteeda markaas waxaan kala lagu siin aad baad umahadsan tahay xildhibaan coli joog ee profesorkan siinlayaa ee profesore dastuurka ee haddii la furo maxaa ee cawaaqibxuma cawaaqibxuma oo ka dhalan karta arrimaha doorashooyinka la xidhiidha jubbaland
Ee, bismillaah horta de- dastuurka dastuurka qur-aan maaha waa wax la qoray oo dadku ku heshiiye waaye baarlamaankana shaqadiis waxay tahay dastuurka inay ilaaliyaan waxna ku daraan waxna ka diidaan waxna ku kordhiyaan marka waxaan qabaa dastuurka waa la- waa la bedeli karaa wax weyn maaha dowlado waaweyn ba hadda sameeya turkiga oo kale hadda waxaan malinayaa saddex jeer miya hadda een, ra-iisul wasaareay ka soo guureen madaxweyneay u guureen hadda waxay u guurayaan een, xisbiyada oo siday talada u haynayaan marka waxaan qabaa dastuurka waa la bedeli karaa Een, madaxweyne putin baa shalay u gudbinayey baarlamaankiisa inuu musharaxna yahay een, iyo hantida uu leeyahay waxyaala noocaas ka hadlayey markana waxaan qabaa dastuurka waa la bedeli karaa iyo lama bedelaya inaan ku mashquulin waa sida hadda dowladda federaalka haysata soomaaliya dastuurka wax waa laga bedeli karaa iyo lama bedeli karo oo ay kaga dhigtay dadka ra-iisul wasaare iyo madaxweyne oo la leeyahay haddii re- la bedelo dastuurka waxaa la dhigayaa madaxweynaha reer hebel ma- ku-xigeenka reer hebel waxa looma baahan waddanka inuu dhaqaaqaa la rabaa in la sameeyo wixii lagu jabay oo waayaranimo laga haysto cashir laga bartin laga leexdo waaye lixdankii baan dowladnimo qaadanay ilaa haddana waxay noo qabsoomay ma jiraan oo dhab ah oo dowladnimada marka laga hadlayo we have no principle marka aan waxaan qabaa in la bedeli karo dastuurka waaya gabagabadii baan soo gaarnay ama guntii iyo gabagabada ayaan eh, soo gaarnay eh, doodeenna jimcaha Een, ah, waxaan markan jeclaan lahaa min hal su-aal inaan weydiiyo dhammaan martida oo aynu eh, kaga hadleyno arrimaha doorashooyinka jubbaland eh, muxuu xal ku jiraa deeqdiiriye waxaad ka mid tahay dadka sida weyn uga aragti duwan maamulka xalka sideeda u aragtaa Een, idinkuse midin diyaarsan yahay qofkii bedeli lahaa eh, madaxweynaha talada haya aad baad u mahadsan tahay no halka waxaan u arkaa dastuur horta la bedelo wuxuu ku fiican yahay qofkii wax bedelayahay qof wax soo qabtay inuu yahay qof loo baahan yahay inuu yahay dastuurku ninku markuu soo qabto wax yaa layihahdaa kama maaranaya aan dastuurka bedelasu inoogu soo noqdo axmed wax wanaagoo horta laga hayaa ma jirto marka cid kasta oo timaadda annaga diyaar baan u nahay laakiin axmed oo saddex iyo toban sano fadhiyey oo buluguduud maanta taagan in dastuur loo bedelo horta waxaa weeyaan waa in jubbaland god lagu rido xalka waxaan u aragnaa annagu qof kasta oo muwaadin ahoo jubbalana cid kasta gabadh walaa wiil qof kasta oo jubbalanihi inuu yimaado la tartamo tartanka la furo qofkii ugu codbata sidii sharcigu ahaa in la doorto hebel ma dhahayno ree hebel ma dhahayno annaga taasaan soo dhawayna insha allah laakiin axmed hadduu soo noqdo iyo hadduu joogo annaga waa suuqhaya mid labadaba aad baad umaasantahay Ah, labadaa midna nama anfaca annaga wabillahi tawfiiq joog halka maxaad u aragtaa halka waxaan u arkaa sida wanaagsan ee bulshada kolba iyadoo ay qeexato iyo jidkeeda inay qaado sida wax ku hagaagahayaan in wadadaa la maro wadadaasna la hawlgeliyo wadadaasna lagu dhaqaaqo haddii wax la bedelaya haddii wax la bedelba ummadday ka go'daa inay ku socdaan xalka midaas aan ugu arkaa ee wanaagsan rofeor cabdulahi sheekh shaafici gabagabadii xalka muxuu ku jiraa bismillahi horta ilaahay baa garanaya xalka wuxuu ku jiro ilaahay subxaanahu watacaala anagu bini aadan baan nahay daciif baan nahay wax badan ma kari karno ilaahay baa garanaya halka waddadeena masaalixdana ku jirto ilaahay baana dee laga baryaya allahuma arsuqnii warxamnii wahdinii wacaafini ilaahay baa la weydiistaa anigu waxaan aaminsanahay inay noqoto dhismaha dowladnimada soomaaliya meel fog baa laga soo bilaabay oo liidata meel fiican bay maraysaa in la dhiso oo dhinaca constructionka la xigo xataa dhinaca dadka mucaaradka waa in la yimaadan afkaar wax dhisaysa aana la iman afkaar wax bedelaysa damtana saaxiibkii deeq oo kale saakir axmed buu ka hadlaya laakiin ma hadlaya waddanka iyo horumarkiisa iyo waxaas marka micnuhu ma aha in qofka aad dhaliishid laakiin waa inaad wax fiican la timaado annaga axmed waxaan rabnaa in la bedelo qof kale oo do- kale la doorto waan rabnaa laakiin la imow wax ka fiican wax hadda jira dabcan axmed haddii uu maamul xun yahayna waan arag soo aragnay hadduu fiicayna waan soo aragnay oo murakaba taagna laakiin waxaan rabnaa raga raali ahow aan dhamaysto aan dhamaysto aan dhamaysto biliis aan dhamaysto aan dhamaysto biliis axmed dilde oro soo dil beesha dee u kaadi dee adigu dee u kaadi u kaadi odago axmed kama hadlayno axmed kama doorashaan ka hadlayna ayaa xal doorashada inay dhacdo ee dowladda federaalka ay hogaamiso shuruucna u keento waa waa number one xal baan u arkaa number two dastuurka in la bedeli karo sida masaalix loo arkana laga dhigi karana waan u arkaa xal saddex axmed alaab la soo gaday maa qof bini aadama waaye berri u dhiman karaa berri u iman karaa laakiin maxaa kuu qorshaysan adigu wax muhiim maaha axmed ha ku dhejinin waxa muhiima maxaa ku xiga axmed taasina la timaada laga rabaa aad baa umahadsan halka marka maxaad u aragtaa halka waxaan u arkaa in doorashaduna ay qabsoonto iyadoo dowladda federaalka ay diyaarinayso habraaca iyadoo ay la timid dastuurkan wax laga bedeli karo aad baad umaasan tahay waayahay dhegaystayaal intaas ayaan eh, kusoo gebagabeynayaa barnaamijkan eh, dooda jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose barnaamijka waxaa igala qaybgelayey oo aan weliba si aada ugu mahadcelinaya deeq diiriye oo ka mid dadka sida weyn uga aragti duwan maamulka jubbaland iyo sidoo kale xildhibaan colijoog oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee maamulka jubbaland iyo brofesor cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mida waxgaradka gobolka anigoo aadan kismaayona barnaamijka ayaan kismaayo idinkaga soo tabinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu